saldhigga degmada xamarjajab ee gobolka banaadir iyo welibaa lagu shiidhigay xarun cusub oo loogu talagalay in la kihira bilaanta la sheenow saldhigga degmada ee eedeysanayaalka ee kudib soo jeedin usa kukoyti taliyaha saldhigga kaasoo usala wadaagay maamulka degmada iyo odayaalka dhaqanka shiidhi kowkunyahayi kolon ku jawaabay codsigii usahajeedii taliyaha saldhigga maadaama booska unsa baahidiisku binaawaytay saldhigga degmada muhiimniya ee tah in bilaanta la sii xarun angaare gudoomiyaha degmada xamarjajab ee gobolka banaadir ismaaciil maxamed yaa ku hadalay muhiimada shiidhikowkun dhismo xarunto cusub iyo ujeedka lagu leeyih usoona bulshada degmadan ka baaqay iyo haadan bulshaiska duuban bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin uma salatu waslamu calaa rasulilah sala alih wasalam taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir macalin mahdi aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa booqashadii iyo kormeerkii maanta uu ku yimid saldhigga degmada xamarjajab halkan hadda aan taagannaha waxaan ka dhagax dhigi rabnaa xabsi lagu xiro gabdhaha oo shub ah kaasi oo loogu talagalay in dadka dembiyada kala duwan geysta dumarka in lagu xiro dhismahana waxaa ka qayb qaadanaya odayaasha iyo dadka deegaanka ee bulshada reer xamarjajab oo runtii markaan u soo bandhignayna nala qaatay in ay nagu gacansiiyaan dhismaha xabsigan dhammaanba saraakiisha iyo maamulka degmada iyo odayaasha iyo macalimiintana aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa insha allahu tacaalana waan dhagax dhigi doonaa hadduu ilaa yidhaahdo maalmaha soo socdana waa la bilaaba hadduu ilaa yidhaahdo aad iyo aadaan umahadsantihiin taliya soo dhawow waa aad iyo aadaan kaaga mahad celinaynaa